kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaramada midoobey ayaa arbacadii aannu ka soo gudubnay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo qusaysa caafimaadka guud ee caalamka kadib markii ay laanta caafimaadka adduunka ee w h o shaacisay in cudurka busbuska ama mankibox uu ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo laanta caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in cudurkan oo ka mid ah cudurrada aadka u faafa uu toddobaadkan galay dalal ku yaala bariga afrika oo ay ka mid yihiin burundi ruwanda uganda iyo kenya dalalkaasi ayaa aad ugu dhow soomaaliya sida kenya oo soomaaliya la wadaagta xuduud dheer haddaba sidee ayay soomaaliya uga warqabtaa halista cudurkan sidayse ugu diyaarsan tahay haddii uu ka soo tallaabo xuduudaha su-aalahaasi iyo kuwo kale oo mawduucan la xidhiidha ayaa waxaa nooga jawaabi doonaa doktor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheera doktor jalaaludiin oo ah agaasimaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho doctor jalaaludiin waa mahadsan tahay marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale marka xigana bal noo faahfaahi cudurkan busbuska oo ay qaramada midoobey toddobaadkan shaacisay inuu yahay halis caafimaad oo dunida kusoo wajahan
bismillahi raxmaan raxiim xanuunkan hadda monkey box waxay hay-adda caafimaadka adduunka ku dhawaaqday afar iyo tobanka agosto inuu yahay khatar caafimaadka bulshada ah maadaama uu noqday xanuun faafa dhimashana leh isagana goosha wadamada markii ugu horreysana ka bilowday congo oo wadamo badan oo east africa ka mid ahna laga helay uganda iyo kenya ay kamid yihiin iyo rwanda asia iyo yurubna laga soo riboodgarayay marka hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay ku dhawaaqday in ay jirto public health emergency concern wax la dhaho oo ah khatar caafimaadka bulshada ah waxaa kaga horreysay w h o hay-adda controolka cudurada ee africa ay leeyihiin oo ayagana afar maalmood ka hor declare gareeyey ama ku dhawaaqay maxaa lahaa inay tahay khatar africa soo waa soo waajahday maadaama sideed iyo toban oo afri waddan oo afrikaan ah xanuunkan uu ka jira markii laga soo bilaabo maxaa lahay labada kun iyo labailabayo labaatankii marka waa concern public health emergency ah maadaama uu yahay xanuun faafa la kala qaada dadkuna ay la safri karaan oo u gudbi karo wadamo badan oo adduunka ah waaya marka qaramada midoobey ee w h o waxay sheegtay in congo maarata uu farba'an ku hayo isla markaana uu u gudbay dalalka diriska la ah iyo kuwa u dhow dhow waxaa ka mid ahaa dalalkaas kenya oo aan diris la nahay uganda oo aan naga fogeyn marka haddii aad tihiin dhakhaatiirtii soomaalida gaar ahaan adiga oo madax ka ah isbitaalka martiina oo kamid ah isbitaalada cudurada faafa maarata xakameeya walwal intee la eg ayay arrintaas idinku haysaa in cudurku usoo diso soomaaliya
runtii walwal weyn oo khatar leh waaye haddeen xanuunkan horta sidiisaba waa virus laga kala qaado xoolaha ka imaada ozonoodka disiis ah wuxa uu leeyahay maxaa la dhahaaye laba version vershankiisa hadda faafa waxaa la dhahaa clade two midkaas wuxuu ka khatar badan yahay kii labada kun iyo labaiyo labaatankii malaha jiri jiray waana mid khatar badan keena oo dhimashadiisu ay badan tahay marka sorry clade one ayaa ah midka koowaad ayaa ah mid faafitaankiisuna badan yahay khatar fara badanna keeni kara walwalka ay anaga nagu hayso waxa ugu weyn in waddanka kenya iyo uganda oo laga helay aan aada isugu goshno qaarkood ay ka joogaan ciidamo safarkuna uu yahay joogto hanaankeena cudur goobeed iyo sharfahaylinsina uu yahay mid week ah iyo hab isku xirkeena reportingkana uu yahay mid yacni aanan systematic ahayn sida wadamada adduunka xanuunka hadda afartii bilood ee ugu dambeysay wuxuu lahaa faafitaan aan aada u badan oo yacni ka spiidkiisa uu ka sarreeyey sida uu kol hore markii uu dilaacay labada kun iyo laba iyo labaatanka markii loo barbar dhigo waxa uu ka bilaawday congo wuxuu u gudbay wadamo fara badan wuxuu sababay dhimasho shan boqol iyo toddoba iyo toban qofood waxa uu maxaa la yidhaahdaye la arkay transmissionkiisa inuu yahay mid faafayo annagana waxaan ka mid nahay wadamada u nugul xanuunada faafa oo dadkeenu ay yihiin dad ay marka hore health seeking behavior waxa la dhaho dabeecadahooda adeegsiga caafimaadka ama raadintu ay yar tahay waxaan khatar ugu jirnaa inuu xanuunka noo diso uu dhuunto u faafo ayadoo xataa aanan la helin degdegren khatarta kale soomaaliya u gaarka ah waxa waaye inuusan waddanka weli ka jirin awoodda baaris ee xaqiijineed ee xanuunka oo waxa keliya aan hadda annaga diiradda saarayna waxay tahay calaamadaha xanuunka iyo symptomatologiga oo qofka iyo calaamadaha laga garanayo keliya waxa lagu xaqiijiyo oo shaybaarka ah oo aan weli waddanku helinna waxa ay culaab ku tahay ama cuslaynaysaa xanuunkan haddii uu soomaaliya soo gaari lahay makeene
doctor jalaaludiin waa garta waa mahadsan tahay marka sidee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii ilaahay naguma keene maaragtay kiis laga helo ama kiisaska ugu horreeyey soomaaliya aada u mahadsan tahay horta waxaan leenahay xarun la yidhaahdo public health emergency operation center oo u qaabilsan dowladda soomaaliya inay odurosto diyaariso ka hor tagto maxaana dhahaye qorshayaal ka jawaabidna samayso haddii ay imaadaan cudur dilaacyo uu kan ka mid yahay marka alla markii ugu horreysay alartiga soo baxday guddigaas iyo xarunta dib ayaa loo activate gareeyey waxaana la bilaabay si si serious ah in cudur goobid loo bilaabo oo oo diiradda la saaray in la ogaado xanuunkan waxaa la qeybiyey xanuunkan waxa uu yahay macluumaadkiisa calaamadaha lagu garto xarumaha caafimaadka een isleeyahay waa meesha ugu horeyso xanuunka soo geli karo ama maxaa la dhaha first contact and points of interna waxaa lagu wacyigeliyey degdeg usoo report gareynta haddii ay arkaan calaamadaha xanuunkan wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay maanta guddi qaran oo task force ah oo ka shaqeynaya xanuunkan iyo xanuunada faafa ee la midka ah waxa ay sida wax looga qaban karo looga hortegi karo loo odorisi karo loona diyaarin karo qorshe ka jawaabideed waxaana loo xil saaray kulley maxadka caafimaadka qaranka soomaaliya oo ah maxaan lahaaye institutionka u qaabilsan ka jawaabidda cudurdilaacyada iyo maareyntooda marka dadaallo waxaa bilowday hadda oo heer sare ah yani heerka sare ee leadershipka ah una baahan in la daadejiyo ay ka qayb galaan caafimaadka gaarka loo leeyahay privateka institutionska kale ay qusha ay qusayn karto arrimaha cudurdilaacyada maxaa la dhahaaye waxaana lagu mashquulsan yahay in la diyaariyay qorshe qaran oo looga hortagayo sida wadamada african c b c ay sameeyeen loona madlan yahay beritoole
waa garta marka cudurkani calaamadaha lagu garto maxaa ka mid ah muxuuse ku faafaa
xanuunkan markiisa monkey box ayaa horta la dhihi jiray waa viral infection oo wax ugu horeeya uu caanka ku yahay inay tahay nabaro qofka jirkiisa iyo maqaarkiisa kasoo baxo kuwaas waa xanuun badan oo nabar qofka uu dareemayay inay xanuun leeyihiin oo nabro fara badan ah nabarahaas oo kasoo bixi kara gacmaha wejiga dhabarka qoorta iyo iyo iyo qaybo kamida jirka wuxuu kalou leeyahay qandho daran oo lagu lagu garan karo nabarada waa nabaro waaweyn oo maxaa la dhahaaye ka duwan nabarada kale ee cudurada kale ee maqaarka ah oo qofka haddii la arka laga shakin karo ama la istikrayn karo way jiraan nabaradaas maqaarka lagu arkayo xanuuno kale oo lagu khaldi karo laakiin wuxuu ka wuxuu character ama caan ku yahay xanuunkan nabarka qofku inuu dareemayo xanuun daran faafitaankiisa wuxuu horta ku faafaa in qofka uu qof kale ka qaado oo waxa la yidhaahdo personal contact qofka xanuunsan in uu maqaarkiisaas uu taabto maqaarka qof kale sidaas ayuu ku gudbaa wuxuu kaloo ku gudbaa in qofka xanuunsan dheecaankiisa ama candhuuftiisa ay taabto qofka qofka kale ay taabto ay gaarto macnaha waxaa kale oo xanuunkan uu ku gudbaa ama laga keenaa maxaa la dhaha xayawaanaadka qaarkood oo ayaga ah xanuunsidaha ah marka horen originkiisa uu ka imaaday marka habka uu ku faafo xanuunkan waa sidaas
waa garta soomaaliya waxaa ka jiray oo aan hore u naqaanay cudurka busbuska oo dhakhaatiirtiinan aad taqaanaan marka ma busbuskii inta badan waddanka lagu arki jiray mise waa ka duwan yahay kan
may busbuska aada uga duwan yahay ilaa iyo hadda ma jira terminology ama erey bixin soomaaliyeed ee xanuunkan loo bixiyo xanuunkan wuxuu ka virusiska horta sidoodaba waxa ay leeyihiin dabeecado isbedel ah oo mutation ah waxaa jira xanuun la yidhaahdo furuq oo waa hore adduunka laga ciribtilay iyo jikin boxka iyo xanuunkan monkey boxka ah waxyaaba ay ka saman yihiin ayaa jira laakiin xanuunkan waa unique mana aha furuq mana aha busbus magaca adduunku u bixiyey ee hay-adda caafimaadka u bixisana waxaa la dhahaa monkey boxes ama m boxes oo oo loo raaciyey ama loo maxaa la dhahay loogu magac daray originally xanuunkan meesha uu ka imaado oo ah danyarada
waa garta marka haddii aan u nimaano isbitaalka martine oo aad adigu madax ka tahay oo aan ku naqaanay maaragtay xakamaynta cudurrada faafa marka laga soo tago xanuunkii covid ee dunida oo dhan halakeeyey oo soomaaliyana dad badan maaragtay ka dilay ma jiraan cudurro kale oo faafa oo isbitaalka uu la tacaalay marka kadib
isbitaalka martine waa isbitaalka qaran ee horta sidiisaba u xil saaran ka jawaabidda cudurrada faafa iyo maxaanu dhahay la tacaalidda xanuunada khataraha ah waxa loo yaqaano public health emergencies waa xarunta u astaysan in lagu karantiilo xanuunadaa faafa oo sidii covidka uu maxaanu dhahay uu u noqday astaan waxa uu ka jawaabay xanuuno badan oo xanuunada faafa ah welibana gaar ahaan kuwa adduunyada isaga gooshay ee khatarta ah wuxuu leeyahay meel isolation center oo lagu karantiilo haddana wuxuu noqday test center oo looga qaado sambalada maxaan lahaye bukaanada xanuunada faafa ama kuwa cudurdilacyada ee public health emergency concernka ah maxaan lahaye khatarta caafimaadka bulshada ah wuxuu kaloo yahay xarunta loo soo gudbiyey ama referalka ah u ah xanuunada noocaas oo kale ah hadda ka hor labada kun iyo labayo labaatanka inay ahayd aan jeclahay mar sidaan oo kale monkey boxka uu ahaa cudurdilaac wuxuu ahaa isbitaalka xarun u diyaargarowday habraacyadii maareynta samaysay shaqaale u tababartay qabatay qaadbishay bukaano looga shaki sanaa markii laakiinse tastiyadoodii laga qaaday ay noqdeen kuwa negative ah marka isku soo duub xanuunkan xanuunadan faafa qaybteeda ah case management ama la tacaalida dadka uu soo rito isbitaalka martiin isbitaal u astaysan waaye haddana guddiga qaran ee wasaaradda caafimaadka samaysay wuxuu kaga jiraa kaalintaas ah ilaahay inuuma keenay haddii uu imaado inuu noqdo isbitaal ka jawaaba yareeya khatarta dhimashada iyo bukooshaha shaqaale u tababaran oo xirfadda maareynta cudurada faafa iyo tropical medicinkana way joogaan sida uu emboxka hadda adduunka markii ay bilaabatay qayladaantiisana waxaan bilownaa annaga inaan la jaan qaadno diyaarino qaybtii isolationka u tababarno shaqaalaha caafimaadka maareyntiisa iyo yareyntiisa faafitaanka oo ah inaan barnay habraaca daaweynta habraaca maxaa laha controolka infectionka iyo sidoo kale habraaca ilaalinta ama katakoorida inta kale si loo xakameeyo ama loo yareeyo xanuunkan
waa mahadsan tahay iigu jir qaybihii kale ee barnaamijka ayaan geli doonaa waa qaybihii ay dhegeystayaasha su-aalaha weydi jireen martida dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum doctor jalaaludiin waa bashiir oo kaala soo hadlaya nairobi dalka waxaa laga soo sheegayaa in kiisaska h i v idiska ay kusoo badanayaan maxaa xog ah oo aad ka haysaa maadaama aad xooga saarto cudurada safmarka ah sidoo kale halista daroogada ee sii kordhaysa walwal inteel eg ayay idinku haysaa waa mahadsantahay horta sii kororka h i v ga weli wasaaraddu ma aysan xaqiijinin oo numberka guud ahaan ee bulshada xanuunkan h i v ga qaba ma uusan ka kordhin ama ka badanayn number ahaan intii hore loo ogaa waxaase jirtay cilmi baarisyada ugu dambeysay la sameynayay in lagu arkay guruub cusub oo qaaday xanuunkan oo ah guruubka isticmaala maandooriyaha gaar ahaan maandooriyaha cirbadaha lagu kala qaado h i v ga soomaaliya weli waa dihan yahay maadaama ay ku hareereysan yihiin cunsuriyeyn ama stigma oo ay adag tahay dadku inay si iskood ah isku baaraan ama qofka markii uu ogaado xanuunka uu si iskiisa usoo aado xarumaha daawada oo lagu maxaa laha diiwaangeliyo lana ogaado in h i v uu qabo ishuga h i v ga maxaa la dhaha ee soomaaliya ma aha number keliya ee waa ishu bulshada ku dhex jiro oo u baahan wacyigelin xoog leh oo macnaheeda uu yahay in qof walbo uu isbaaro isbaarista ayaa waxaa lagu ogaan karaa horta numberka aan qabno waana faa'iido oo qofka aan qabin waa khayr qofka qaban wuxuu qaadan karaa daawo uula uu noolaanayo dadkuna ay kaga badbaadayaan maxaa la yidhahdaa inuu dadka qaadsiiyo xogaha lahaayee xarumaha caafimaadka laga helo iyo hanaanka loo maro cudur goobidda h i v-ga weli numberkeena aada iskuma bedelin laga yaabe in magaalooyinka qaarkood numberadii lagu ogaa ay waxyar ka kordhaan sida magaalada muqdisho oo kale intaas horta waxaan ka leeyahay h i v-ga brogramay wasaaradda u leedahay iyaga ayaana iyo xogroon arrinta maxaa la dragiska iyo narcoticska waa crisis soomaaliya ka jira gaar ahaan magaalada muqdisho unscaliated macnaa waa mid aada cirka isugu shareerayso narcotiga oo dhan ama maandooriyaha oo dhan wax ugu horeeya oo khatar uu leeyahay waxaa waaya inuu sahlo oo uu fududeeyo xanuunada faafa gaar ahaan xanuunada faafa ee raaga oo h i v gu ugu horeeyo maadaama cirbada la isticmaalayo maadaama unsafety maxaa la practice darooga isticmaalidda ay ku jirto dadka daroogada isticmaala iyo kuwa ka agdhow waxay u nugul yihiin inay qaadaan h i v hebatitis b iyo hebatitis c iyo cudurada la halmaala khatarta ay leedahay maandooriyaha ah ee mid caafimaad maskaxeed iyo mid mid iyo caafimadyada kale ah ayay ku daraysaa culayska ah in ay sahlaan maandooriyuhu faafitaanka cuduradan gaar ahaan h i v-ga warbixinta ugu dambeysay ee la sameeyey wasaaradda caafimaadka waxay sheegtee number badan oo cusub oo aanan hore loo arki jirin ee ah dhalinyarada darbijiifka ah ee isticmaala daroogooyinka koolada ama cirbadaha in uu soo kordhay numberka laga helayo h i v-ga taas marka waxay toosh ku ifisay alarmina dambaleelna ku yeelisay in khatarta h i v-gu ay noqon karto mid hal mar qaraxda oo dilaacda walaac iyo walwal badanna muujiso maxaa la yidhaahdaye ayna fududayso ama ay noqoto soomaaliya waddan si sahal ah oo degdeg ah xanuunka ugu faafayo dadka daroogada isticmaalo maadaama ay cirbado isticmaalaan hal cirbado badan ay sheergareeyaan waxay si degdeg ah u kordhin karaan numberkeena h i v-ga qaba waana midda keentay in wacyigelin fara badan laga sameeyey maxaa la dhahay xogtaas specifica ah ee groupkaas cusubne lagu daray h i v iyo qorshayaashiisa ka hortaga iyo daaweynta
arrintaad aad sheegtay ama xogta aad bixisay waa xog maaragtay walwalkeeda leh marka arrintani maadaama ay tahay khatar ay bulshada wajahayso oo lana yarayn karo sidee looga wacyigelin karaa marka doctor arrinta oo maandooriyaha miya
ha arrinta maandooriyaha ee si fududaynaysa faafista cudurrada arrinta maandooriyaha way wejiyo badan tahay mas-uuliyaadkeedana maxaan dhahaye waa loo kala duwan yahay horta marka ugu horeysa waa in dadku ay ku baraarugaan bulshada bulshada keliyana ma ahayd bulshada dadka maamulku ahaaye iyo dowladda oo laga rabo marka ugu horeyso inay ka shaqayso badqabka muwaadinka ah ayaa waxay ahaa waxay ahayd in aad loo xadido la kontaroolo oo ay saar saarnaato measurementis adag oo aysan sahlanaan karin in qofku uu helo maandooriyo gaar ahaan maandooriyaasha khatarta ah maandooriyaasha sabadi kara in loo isticmaalo agabka ama aaga ah ee jirka bani aadamka galayo waxa keliya ee yarayn kara khatartan ama joojin kara waa in ay dowladdu qaadato tallaabooyin lamid ah tallaabooyinka ay qaadeen waddamada annaga nala midka ah ee kuwa horumaray oo ah mamnuucidda maxaa la dhahay daraagada ciqaab adag in la dul saaro dadka ganacsada iyo kuwa isticmaala ayna jirto maxaa la dhahay kormeerid iyo riqaabo joogto ah oo lagu sameynayo xarumaha lagu iibiyo iyo kuwa iyo dadka isticmaala intaba maandooriyaha joojintiisa iyo maarintiisa waxa waa shaqo wadar ah oo hay-adaha amniga kuwa cadaaladda dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ay muhiim muhiim u tahay inay iska kaashadaan inta aanan soo gaarin caafimaadka iyo khatartiisa caafimaadka mushkiladda maandooriyaha ka dhalato waa mushkilad bulsho mushkilad caafimaad keliya ma aha waa dadka maandooriyaha isticmaala oo ka hara nolosha oo qofka shaqaysanaya uu gabo shaqada iyo waxbarasho ku jiri jira waxbarashada joojiyo maxaa la dhahay waa khatar aafo bulshadeed oo abuurta aafe kale oo amni ah oo dhalinyarada daroogada isticmaasho si ay u soo xasiliyaan daroogadaas maadaama jirkooda uu la qabatimay waxay ku kacaan arrimo amni oo maxaa la dhahay falalka burcadeedda iyo maalmo dhoweed muqdisho wixii ka dilaacaye maxaa la ciyaal weerar iyo wax lamida oo kale aafada maandooriyaha waxaa kaloo ka dhabanta khatar amni oo dadka maandooriyaha isticmaalo waa dad nugul oo loo adeegsan karo wax alla wixii khatar amni keeni karo maadaama maskaxdooda laqabatin xoog leh uu haysto oo ay si ay u helaan maandooriyahaas laga yaabee in ay ku kici karaan waxyaabo badan oo amni ah aafada maandooriyaha waa aafo dhaqaale oo hoos u dhigta productionka dhaqaalaha maadaama ay dhalinyaro naga saamayso dhalinyaradana ay yihiin cududda ka qayb qaadata soo saaridda dhaqaalaha iyo bulshada marka waa intaas marka mid bulsho iyo mid amni iyo mid dhaqaale maadaama aynagu leedahay waxay u baahan tahay mudnaan dowladeed iyo dhab ka dhab ka dhabayn in maxaa la yidhaahdaye controolka daawada soomaaliya waxay noqotay hadda hab ama xarun laisaga gooshiye maanduuriyaasha kuwa ugu khatarta badan waxay noqotay hab loo isticmaalo in maanduuriyaasha loo wado wadamada fog fog ee bariga africa iyo iyo bartamaha africa iyo koonfurta africaba ay noqoto soomaaliya meel sablay garayso maanduuriyaasha loogu talagalay daawo ahaan in loo isticmaalo oo isbitaal lagu haayo oo habsameeyo isticmaalkeeda loo maro shanja shan jagbointi oo dhakhtaro qoroo kalkaaliye ee sameeyo oo bukaanka u baahan la siiyo kadib daawada la siiyo dhaladeeda meel la dhigo sida taramadoolka iyo betadiinka ah soomaaliya waa wadanka keliya aad ka heli karto xataa meel aan farmashiyo ahayn farmashiyaasha qaarkood way iska xil saareen laakiin waxaa arkaysaa in dawooyinkaas aada khatarta u ah lagu iibinayo dawakacyooyin oo ay iibsanayaan dhalinyaro dhalinyaro aada u yaryar qaarkood ay yihiin iskuuley qaarkoodna ay yihiin dhalinyarada banooniga iska ciyaarta iyo shaniimada aadda oo si uu muudkoodii iyo euforiyadooda u fiicnaato ama kubadda u ciyaaraan oo adkayso uga adeegsadaan u qaadanayo maandooriyahan kadibna la qabatimaayo marka su-aashan muhiimadda ii weydiisay darteed aan ugu dheeraanaya waxay u baahan tahay dowladda oo kasoo kasaa kasoo saarto decisive measures aada iyo aada u adag oo ciqaabo waaweyn ay dul saaran yihiin dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala wuxuu kasoo degaan dekadaha eeraboorada ayagana waxawaay wax si fudud loo ogaan karo qabaari karo narcoticska qaarkood marka lo laga soo iibinayo wadamada adduunka wadanka qa loo qaadayo dowladuhu way wargeliyaan oo waxay dhahaan intaasoo tan oo darooga idiin soo socota ama maado noocaas waa inay dowladda noo sheegtaa siday u isticmaali doonto xiriirka noocaas xataa wuxuu yareynayaa habka soomaaliya ee noqotay ee suuqa ah ay iska iska gooshiimaan dooriyahaas khatarta ah cilmi baaris aan hadda ka hor ka sameeyey ayaan ayaan ku wareysanay dad fara badan oo maandooriyahan isticmaalo runtii khatarta ugu weyn ay leedahayna waxaa waaye dadka ku aafoobay da-doodu waxaa laga yaabaa intooda badan inay udhexeyso shan iyo toban jir ilaa labaatan iyo afar jir oo ah da-dii wax soo saarka garashada aqoon kororsiga iyo jaamacad dhigashada qofka doorta wadadaas addictionka iyo maandooriyahana wuxuu ka weecanayaa wadadii horumarka nololeed oo wuxuu noqonayaa qof laqabatinka daawada darteed ay suurtagal noqoto inuu wax walba sameeyo khatar caasimad noloshiisana ay ka dhalto
waayahay ugu dambayntii marka haddii aan kusoo laabano cudurka maaragtay busbuska ama maanka bakiska ee aan barnaamijka intiisa badan uga hadlaynay gabagabadii maxaa la gudboon shacabka iyo dowladdaba si arrintaasi looga hortago
horta dowladdu waxay soo saartay bulletin informations ama macluumaad xanuunkan la xiriira af soomaaliyana waa lagu qoray guddi ka shaqeeyana waa loo saaray dadka soomaaliyeed horta waxaa la gudboon xanuunkan in in maxaa ladahay loo toogahaayo alertigeeda uu jiro oo qofka isaga shakiya ama qof uga shakiya uu tago xarun caafimaad ku dhawaaqista xanuunkan iyo jiritaankiisa waxaa mas-uuliyaddaas iskale wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ee u xil saaratay waxa aan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan maadaama cudurdilaac kasta oo adduunka ka dhaco ay la socoto walaac bulshadeed oo ay dadku aada u walwalaan waxaa ka dhasha marka in macluumaad khaldan xanuunka iyo xaaladihiisa ay dadka qaarkood ka bixiyaan infodemic baa la dhahaa marka informationkaas khaldan wuxuu sababi karaa in xanuunka istigma laga qaado oo uu xanuunka huugsanaado ama dariiqada xanuunkan lagu maareyn lahaa midaan ahayn oo cilmiyeysnayn dadku ay waajahaan sidaas darteed xogta xanuunkan iyo sida loo kala qaado iyo hababka loo maareeyo iyo goobaha loo asteeya loo maareeyo waa in laga sugaa oo ay ka shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka ee shaqada le ee wasaaradda caafimaadka oo aysan cid kasta isaga fatwan inta waa waa waa xanuunkan iyo sheegidiisa waxaa kaloo hadda aan aan runtii uga faa'iidaysanaa fursadan xarumaha caafimaadka ee jira kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa u adeega bulshada iyo primary health careka ah markan waa inay ku darsadaan qorshe alerti ah oo ay cudurgoobidooda aad iyo aad maxaa la dhahaye ay u adkeeyaan una saramariyaan waxaa lagu jiraa marxalad ay qasab tahay in lasoo riboort gareeyo xaalad kasta oo loo maleeyo ama looga shakiyo inay inbox tahay kadibna la baaro waxa cidda marka ugu horreysa ee heli karta ee ogaan karto waa xarumaha caafimaadka xarumaha caafimaadka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa inay kala shaqeeyaan hay-adaha ama gudiyada survilansiga ee ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka iyo macadka caafimaadka qaranka oo ay usoo riboort gareeyaan keiskii arkeen ay kaga shakiyeen si keiskaasna loo badbaadiyo oo loo daryeelo sidoo kalena loo xakameeyo in uu xanuunkan faafo oo uu bulshada dhex galo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer doctor jalaaludiin oo ah agaasimaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale dib dama hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo